waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb shanaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal waxaa jira ifafaarayaal saddex ah oo lagu garan karo meekhaankii sare ee caanuhu ay soomaalidii hore u joogeen iyo noloshii reer miyiga siday tiirdhexaadka ugu ahaayeen aan u horraysiiyo af soomaaliga iyo caanaha ummadaha dunidu afafka ay ku hadlaan inta aannu u warhayno biyaha waa la cabbaa sidoo kalena caanaha waa la cabbaa soomaaliduse caanaha ma cabtee way dhantaayo ereyga dhamis ayay afka gaar ugu leeyihiin sidaa darteed dhowaan ka hor caanaha cab waxay ahaan jirtay oraah aan hagaagsanayn iyo gaf qofkii ku hadla lagula yaabo dhowaan ka hor waayeelka iyo waalidkuba dhallaankooda afbaradka ah gafkaas uguma dulqaadan jirin waxayna ku odhan jireen biyaha la cabbaaye caanaha waa la dhammaa ifafaaraha labaadi waa magacbixinta dhaqanguurku intii aanu ina saaban magacyo aan shisheeyaha laga soo amaahan oo macnahooda la garanayo waagii ay soomaalidu carruurta ula bixi jirtay caanaha iyo magacyada la xidhiidha ayay wiilasha iyo gabdhaha u dhasha ugu waqlali jireen tusaale ahaan wiilka iyo gabadhaba caanood baa loo bixin jiray marmarna rag caanogee lagu naanayso ayaa la arki jiray caanood oo ragga ay la wadaagaan ka sokow hablaha waxay u bixin jireen gaarna ay u lahaayeen labada magac ee kale ah karuur iyo jinow kuwaasoo barnaamijyadii hore qaarkood sidaan ku soo xusay ka mid ahaa magacyada caanaha geela loo yaqaan heerarkooda ugu dambeeya marka ay joogaan ifafaaraha saddexaadi waa weelashii ay ku adeegan jireen ee kolba caanaha ay xoolaha ka helaan ay ku kala maarayn jireen waxaan u jeedaa weelashii ay ku maali jireen kuwii ay ku dhami jireen kuwii ay ku dhigan jireen ee ay ku kaydsan jireen kuwii ay martida wax ku siin jireen kuwii ay ku loolan jireen iyo markay sodcaalayaan kuwii ay ku qaadan jireen waxay ahaayeen weelal kala weyn oo kala muuqaal duwan mid walbana ay adeeg gaara ugu talageli jireen haruubka oo ka mid ah weelashaas kuwa ugu caansan ayay lo-oda iyo arigaba caanaha kaga maali jireen isla markaasna way ku dhami jireen labadaas adeeg ka sokowna mar walba wuxuu haruubku aabur lama huraana u ahaa dhiil ama weelbiyood isaga loo tolay isku marna la ebiyey geelu dhinaciisa haruubka wax kuma lehe weel isaga si gaara loogu tabcado oo hasha lagu maaro ayuu leeyahay kaasoo haddii la doonana caanaha lagu dhamo waa weel xagga qaadka muuqa iyo culayskaba ku kala duwan wuxuu leeyahay magacyo in yar xagga dhawaaqa ku kala gedisan iyada oo ku xiran afguriga lagaga hadlo kolba dalweynaha soomaalida dhinaca aad ka joogto bal dhegayso oo u fiirso waa haruubgaal oo waa toobke oo waa gaawe oo waa shiike oo waa doobte oo waa dhakal oo waa bire oo waa doobke oo waa doobi oo waa ganuun oo waa gorof oo waa qarog oo mindhaa waa qaar kale oo aanan aqoon markii xoolaha laga maalo qaarka markaa la dhama mooyaane caanaha intooda soo hadha waxay ku dhigan jireen weelo la kala yidhaahdo dhiil haruub qori iyo haan oo iyada xilliyada aaranka ahna ay ku lolan jireen maalinta ay sodcaalayaanna waxay lahaayeen weel ay caanaha sahayda ah ku qaadan jireen oo sibraar loo yiqiin kaasoo ay ka tolan jireen idiinta oo ah harag aad loo jilciyey si gaar ahna loo tolay waxay kaloo lahaayeen bira dhiil weel la odhan jiray oo sida leh kaasoo dhiisha ka yar birahana ka yara weyn marti dhowr qof ka koobane maalintii ay reerka u timaado ayay la soo bixi jireen isagaas ayayna ugu geyn jireen caano badanoo wada deeqa waxaa iyaduna jirtay dhiil aad u yar oo doog iyo abaarba ilmaha dalandalkaa ee dhabarka lagu sido caanaha habka ah loogu dhigo hooyadiina ay kol walba qarqarka ugu sido markii cabaar la joogo oo ay gaajo ka dareentaba intay xig uga shubto ayay canuga ku qaban jirtay taasna waxay ku magacaabi jireen dhoqol waana tii ay u jeedeen markii ay ku mahmaaheen dhaqlaan dhunkasha wax uguma taallee dhiishiisa wax loogu shubaa intaas oo weel ah waxaa si farshaxanima ku dhan tahay u farsamayn jiray haweenka soomaaliyeed iyaga oo ka mid ahaa kor iyo hoosba agabkii aqalka lamahuraanka u ahaa wadana ahaa hawl ay iyagu qaban jireen waxaa haddana duuljoogsi gaara inaga mudan sibraarka oo idiinta laga tolo iyo harubqoriga oo geedaha waaweyn qaarkood laga qoro mooyaane in dhammaan weelashaas aan soo taxay ay ka samayn jireen labada geed ee kale ah qabada iyo argeegta oo qura iyagaas ayay ku adeegan jireen weel kaleoo idilna waxba kuma ay fali jirin sidaa darteed waa dhow ka hor ceeb iyo facshar bay ahayd weel aan kuwaas ahayn in geyra lagu maaro gaar ahaan kuwa macdanta laga sameeyo ee magaalooyinka laga keeni jiray madahaygana markii ugu horreysay ee ay taasi dhacdayna waxay ahayd gumaysigii ingiriisku waagii uu ciqaab wadareedda reer miyiga soomaalida ku soo rogi jiray ee inta ceelasha u fadhiisto uu geela ka dhixi jiray geelaas qaadkiisa waxaa loo diri jiray caddaan tiro yar iyo askartii soomaaliyeed ee ay qoran jireen siday geela u kaxaynayaan ayay caano u baahan jireen markaas bay ileenbiro iyo doobi midna ma haystaane waxay ku maali jireen galaasyo ama buraashadaha ay biyuhu ugu jiraan markaas buu ninkii lahaa qarracmi jirayo geela oo dhanba inuu isaga samro ku tallami jiray raggii haddaba dhacdadaas oo kale u soo joogay isla markaasna ka gebiyey waxaa ka mid ahaa gebyaa allaha u naxariistee reer tog dheer ahaa oo la odhan jiray gamuuto cabdilla cali gabay dheer oo uu ku muujinayay geyla dhaqaalihiisa sidii uu u yiqiin iyo dhibihii uu ka soo maray ayuu ku soo daray jeer uu ingiriisku geelooda dhacay dabadeedna askartii waday ay galaasya ku maashay wuxuu yidhi gudbardaale iyo maalintay gaabo ololaysay hadba waxaan galiiliyoonayaa gararacdeediiye qoon aan af garan waayey ba' goonjigii cunaye galaasyaaba lagu maalayo gaawihii dhige soomaalidu injir oliyada baabuurta hortii lagu keenay iyo bir maaraysatay toona waxba kuma ay shuban jirin sidaa darteed bay fayoobidoodu u badnayd intaan haddaba diyaarinta barnaamijkan ku howlanaa ayaan waxaan la sheekaystay nin odaya oo si fiican ugu dhuun daroola habnololeedkii hore ee soomaalida iyo waxa iska beddelay markaas buu yidhi caagga iyo jeerigaanku intii aanay ina soo gelin waxaa inoo dhalan jirtay carruur maanka iyo oogadaba ka fayoow badanaana qofku ama da'buu u dhiman jiray ama waa la dili jirayoo goob dagaal ayuu eersan jiray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo